sawirkii lamaatan iyonai afar ciise sidii aan ka guulaysta shaydaan yaa anakuna walaalna kolfadee inay ka guulaysano shaydaan ciise wayna siiyey awooddo inuun ka guulaysadaano shaydaanka tan u horrayto waalna kolfadee inay runta ki waragno tan lamaad wanala kofadee inay unu jidka eebbe aan raacno tan saddexaad wanala kofadee inay unu aan jeclaano jidka hagga ah waa kaloo nala kofadee inay shaydaan jidshay welishay unun aan damacne way kaloo nala kofadee inay jidka ciise anuun iyo nabadda dadka ki hanuunino way kaloo nala kofadee inay unun sharcigii ciise ma ahe sharci kale oo shaydaan sheeni aan qaadana saas dartiyeed yaa eebbahey unuuna badbaadiyee weynana ki badbaadiyee shaydaanka mali unuuna weeraro jidka ciise jidkale ka badbaadaa waa jidka eebbaheyna waay jidka ruuha eebbahey nakasiiyi ee uka noolaadaana ebadshay iyo umrishay waay eebbahey way ka ar kitaabshay ani way isin siiyee awood awooddaasna masii idin aamintaan ciise yaa ka guulaysadaasaan shaydaan taasna waay wa inay isin aabuddaana jidka eebbahey sharcigiisna raacdaan